dowladda soomaaliya ayaa dalka maraykanka u soo magacooday danjarihii ugu horreeyey ilaa markii ay burburtay dowladdii dhexe bishii janwari ee sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii danjiraha cusubi waa cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo hore usoo qabtay xilka ra-iisul wasaaraha sannadihii laba kun iyo sagaalkii iyo laba kun iyo tobankii waryaheenna haarun macruuf ayaa haddaba danjiraha cusub waraysi la yeeshay kadib markii uu waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyey madaxweynaha maraykanka barack obama maalintii shalay ahayd
umahadsan tahay runtii horta aan kaaga soo bilaabay waraaqadaha markii horeeto waxaa loo dhiibaya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka jimcihii ayaan taas dhiibay oon gudbiyey waraaqadihii state parliamentka siiyey dadkii markaas madaxdii meesha joogtay kadibna maanta waxay ahayd markii noqonaysa hoos ka greenland madaxweynaha barack obama siin lahaa runtii si official ah ayaa hotelkii aan deganaha loogu soo diray askar iyo baabuur aniga iyo afar waddan oo kaleeta ayaa markaas laga qabanayay waraaqadaha runtiina waa markii laga soo qaada hotelka waxaa lamid aqalka case white houseka loogu taliya waddanka maraykanka sidaasaan markii aan adigu briefina la siiyey kadib aanu halxal u aragnay runtii markaan arkay waraaqadihii oo guddoonsiiyey waana ka wada hadalnay arrimaha xiliidkeena iyo sidii loo xoojin lahaa ayaa arrimaha labada dal ka dhexeeya ay ka wada shaqayn karaan runtii wakti fiican ayaan isla qaadanay aniga iyo caadadeyda iyo carruurteyda aan hayn marka runtii sidana loo soo dhaweeyey iyo sida arrintan loo dadejiyeyba waan uga mahad celiyey asaga iyo dowladda maraykanka anoo ku hadlayo magaca madaxweynaha dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedba waan uga mahad celiyey sida runtii dhaksaha loo yani processka loo mariyey arrintii in safiiradan la furo iyo safiirnimadeeda la ogaado runtii anagu aad iyo aad bay noogu maaragtay taasna waxaa garanaysaa ahmiyadda ay hadda siinayaan dalka soomaaliyeed annaguna runtii inaan aniga maanta ogolaado meeshaan inaan maadona waxay ahayd ahmiyad aan siinayna xiriirka maraykanka in aan daacad naga tahay inaan wadankan aan la establish garayno xiriir aad iyo aad u qoto dheer waa garta soo celinayna labada wadan wada shaqayntooda waa garta marka markaad ka sheegaysateen arrimaha soomaaliya muxuu kaaga sheegay muhiimadda iyo iyo iyo iyo mudnaanta uu siinayo runtii waxa uu de iga sheegay de waxa yidhi waa ujeedaa sida loogu dhaqsaday xataa arrimahaada waana waana ahmid aan siinayno maanta xiriirka soomaaliyeed inaan soo celino iyo waxaan rajaynayaa wuu iga codsaday in aan wada shaqeyno isaga iyo xukuumaddiisaba sidii runtii xiriirkan loo xoojin lahaa adigu soomaaliya de waxyaabaha ay hadda u qabtaan oo dhan waa uu waa uu dul maray waxaan ka hadalnay arrimaha kaleeto loo baahan yahay in dalkan hore loogu dhaqaajiyo waana uu soo dhaweeyey runtii waxyaabihii aan kala hadlay haddii saa ogsoon tahayna madaxweynaha wuxuu imaan doonaa haddii la helo bisha labadeeda waan rajaynaynaa in markaas isagana ay sarqaan iyo xukuumaddiisaba si arrimaha markaas aan u gudagalno waxyaabaha sida gaarka ah ahmiyadda aan u siinayna dowladda soomaaliyeed ahaan inay naga caawinaan dowladda maraykanka waa garta adiga safiir ahaan safiirkii ugu horreeyey saddex iyo labaatan sano ka bad loo soo magacaabo waddankan ayaa tahay maxaad muhiimadda siinaysaa
runtii waa taariikh waana aaminsanahay inay tahay runtii in saddex labaatan sano kadib lasoo celiyo sababaha runtii aan u ogolaada meeshan inaan imaadana waxaa kamid ah inaan xiriirkaas soo celino oan xoojino ahmiyadda aan siinayna waxa weye saad usooon tahayba soomaaliya mudday ka maqnayd meelaha caalamka ah maraykankana waa wadanka ugu muhiimsan haddii uu maanta aqoonsi ku siiyo wax kasta qoor kasta oo hartay aqoonsi ay ku siinayso marka taas darteed baan runtii meeshaan hadda ahmiyad u siinay inaan safaaradii aan maanta aan waktigan xaadidko saddex labaatan sano kadib ah aan imaado waana runtii way soo dhaweeyeen magacaabisteeda madaxweynaha oo isoo magacaabay wayna runtii aad bay ugu faraxsan yihiin in dad si yar ah loo soo magacaabay halka runtiina waa rajaynayaa in ay iskaashi xooglan dhex mari doono inta yaroo aan meeshaan joogo haddii la yidhahdo waa garta halkeed ku howlgalaysaa ma hanti dhul soomaaliyeed oo safaarada ayaa ku yaala washington dhowaan wuxuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda in la iibiyey safaaradii soomaalida marka bal qaabkaad u shaqaynayso wax nooga sheeg runtii haddee horta waa ujeedaayo hadda meeshaan aan imid wax staffna ma jiraan xafiisna ma jiro gurigii degaankii ay dowladda soomaliya iska lahaydna waatan la iibiyey sagaashameeyadii arrintaas weli hadda umaynaan gudagelin hadda waxay ahayd de processku inaan waraaqadaha horta marka hore aan gudbiyo si official aan u noqdo taasna maanta ay soo dhamaatay hadda waxay ka dambeeya waxaan uga geli doonaa horta ugu ahmiyad ugu muhiim muhiimsan aan siinayna waxa weye xafiiskii sida loo fur lahaa iyo initial staffkii ka shaqayn lahaa maaragtay safaaradda labadaas markaan gudagalno gurigii iyo degaankii la garay iyo sidii maanta degaan dowladda soomaaliyeed uga heli lahayd dalkan maraykanka ah ayaana iyadana xooga saari doonaa wadahadal baan la furi doonaa sababihii loo goday gurigaas waan rajeyneynaa inaan maaragtay isku isku afgarano waxyaabahaas degaankeena ay yani degaanka caadisan waa garta marka ma inaad guri iibsataan mise inaad guri kiraysataan baad ka bilaabaysaa wallaahi horta hadda de haddii maanta hadda la dhaho iib wakti bay qaadanaysaa sideedaba waxa maanta hadda diyaaroo la iibsanaya ma jiraan waxa wax lagu iibsanaya intay la eg yihiinna waa inaan ogaanaa iyadana oo ilaahi hadda wax yani toosa oon la soconno ma jirto waxaasoo dhan hadda bay nooga baahan yihiin laakiin waxaan rajeynayna inaan meelsii karayno haddii ilaah yidhaahdo xafiiska iyo degaankaba kadibna hadba sidii fursadda ay noogu saamaxdo in loo gado guri iyo xafiisba haddii insha allahu waktiga dhow
waa gartay su-aasha igu dambeysa adigu ma safiirka maraykanka ee safiirka soomaaliya maraykanka washington keliyaa tahay mise qaramada midoobeyna way ka hoos imanaysaa wallaahi hadda washington ayaan hayaa oo aan dee waraqadaha diibay waxay ka dambeeyana un xukuumadda soomaaliyeed baa taas qasun doonta haddii laa yidhahdo
kaasi waxa uu ahaa cumar cabdirashiid cali sharmarke ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya haatanna loo soo magacaabay danjiraha cusub ee soomaaliya u fadhiyi doona dalka maraykanka waxa uu warramayey waryaheena haaruun macruuf